أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinkugu heynana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic mujaahidiinta ku garaaceen eerboorka magaalada baydhabo taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey camaliyad istishaadiye ah oo cadowga allah lagula beegsaday magaalada muqdisho askarta kufaarta afrikaanta ayaa isaga cararay jasiiradda deegaanka kudha oo sannado badan ay duulaan ku joogeen weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaadil ummah ilaa sabiil irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool hogaanka dhaqanka beesha liisaan ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabaysay wilaayada baay xaflad gabagaba u aheyd dacwatul aryaaf socotay muddo laba bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose wilaayada gadow ayaa madrasa diini ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa doornimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door koronaa ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic mujaahidiintu ku garaaceen eeraboorka magaalada baydhabo waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa madaafiic saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen eeraboorka magaalada baydhabo oo xarin ciidan u ah xabashada itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicdaasi ku baktisay saddex askari oo etoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla xabashada itoobiya ah sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya ee degmada dinsoor isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka gofgadood buurey isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdinle dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee bundada yar ee degmada afgooye iyo saldhigga ridada ee bundada deegaanka sabiid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey camaliyad istishaadiye ah oo cadowga allah lagula beegsaday magaalada muqdisho bayaankaasi waxaa inoo akhrinayaa walaalka ismaaciil salaad guuleed faahfaahin camaliyad istishaadiye ah oo ka dhacday muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen xarunta iskool buluusiya ee degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho camaliyadda oo uu fuliyo haliye ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan murtadiinta halyeega istishaadiga ah ayaa allah fadligiis ka gudbay dhammaan baraha koontarool ee cadowga ugu talagaleen inay uga gaashaantaan howlgallada mujaahidiinta waxayna camaliyaddu ka dhacday gudaha xarunta la weeraray tirada hordhaca ah ee khasaaraha cadowga soo gaaray ee camaliyadda ka dhashay waa shan iyo toban dhimasho ah iyo labiyo toban dhaawac ah kuwaasoo isugu jiray saraakiil mujrimiin ah iyo askar dhinaca kale waxaa sii kordhay khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaal shalay oo arbaco aheyd ka dhacay deegaanka geerile ee hoostaga degmada celdheer ee wilaayada islaamiga galgadood tirada dhimashada cadowga ayaa gaartay lix iyo soddon askari kuwaas oo koob iyo soddon ka mid ah midadkooda looga cararay dhulka duurka ah oo ay ku firxadeen maleeshiyaadkii lagu jebiyey dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa cadowga ka qhaniimaystay koob iyo soddon qori iyo rasaas fara badan mujaahidiintu waxay mar kale xasuusinayaan cadowga murtadiinta ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan seefta galka ka baxsan ee ciidanka towxiidka ayna la kulmi doonaan ciqaabta ay ku mutaysteen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka dhabbaha keliya ee u furan madaxda iyo askarta riddada waa inay allah u toobad keenaan kana baxaan safka gaalada ee duulaanka ku ah diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah kana tanaasulaan ficilada guracan ee ashahadaladirnimada ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhololka muslimiinta ka xoreysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
maasanid ismaaciil askarta kufaarta afrikaanta ayaa isaga cararay jasiiradda deegaanka kudhaa oo sanado badan ay duulaan ku joogeen nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka naga soo gaaraya deegaanka kudhaa oo dhaca wilaayada jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa kenya xeradii ay deegaankaasi kaga sugnaayeen ay isaga huleeleen maalintii shalay ayay xeradii ay kaga sugnaayeen ee deegaanka kudhaa askarta kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa kenya waxay faaruujiyeen deegaankaasi ayagoo ku wareejiyey maleeshiyaad murtadiin ah sarkaal u hadlay taliska kufaarta afrikaanta ee isugu yara artemis ayaa tilmaamay in arrintan ay qayb ka tahay qorshaha ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga baxayaan saldhigyada ay kaga sugan yihiin soomaaliya xeradii ay faaruujiyeen ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa waxaa lagu wareejiyey maleeshiyaad murtadiin ah kuwaas oo cabsi xooggan ay ka muuqato islamarkaana xaqiiqsan inaysan goobtaasi ku badbaadi doonin ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay isaga baxayeen saldhigyo dhowr ah oo ay kaga sugnaayeen wilaayaadka islaamiga faarujinta cadowga allah ee uu kaga sugan yahay deegaanada wilaayaadka ayaa waxay tahay mid isa soo taraysa waxaana hubaal ah in sannadihii ay ku sugnaayeen eegeyga soomaaliya aanay gaarin wax ka mid a hadafkooda islamarkaana dhiigbax xoggan ay kala kulmeen dhanka geesayaasha towxiidka maasanid abushayba wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyadoo ay si dardar leh kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa maalmihii lasoo dhaafay ciidankii loo xilsaaray fulinta hawshaasi waxa uu ka howlgalay deegaanada hoostaga degmada xudur fagaare ku yaala deegaanka garasweyne ayaa lagu gubay waxyaabo dhacay iyo gebi ahaan waxyaabihii la mamnuucay waxaana goobjoog ahaa odayaasha deegaanka iyo xubno ka mid ah ganacsatada waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyo ganacsatada oo ka waramaya sida loo fuliyey hawshaasi iyagoona ammaanay qaabka ay ciidanka u howlgalayaan iyo sida quruxda badan ee ay kula tacaamulayaan ganacsatada ono odayaalkii deegaankii kumadeenna may ku dareere dooradii halbalood hayti walaynaani isku digaay ilaahay ka mahadsana geekana may roogna danfiiddii roog magaalada beryaalkan daaratiinga ka dareeri ilaahay ka mahadsana shagadiina way gali se nidaamle oo sharaflayadhan gali walhumo qashinga badan oo magaaladii ha ku bahayna kor surugna way gubahay ma ilaahay mahadiis ah iyadoo bilaa'i dhibkeelan ku jarna dadamarkii alla jara islaamkan dari hoolkeelan lahayna shagadii wada walayli gubi anatan looway ka aragahay daawo shaamba dhar ba'a daawo buskud no' kasto magaaladan kagagana asadaay li gubi aragahayn geeka may roogna garasuyin indhidadki hooli fulyaayeen ata kooyeen walba geeki lisku reebi asmoodiyi leeri hataa dadka walaan asmoodiyaah isdhaafsii waqtilan qobadi leeriya jarti walba oo hohomo dhar ka gaabdoron ii walaa ka goranyin ii taleefamada wawiyin ii waqtilan qobadi ismoodiyal eri geek may roogne aramoogyohaay geek la fulyohaayo walaay mamnuucaadkii laha aruuryohaayo hoo taleefoonadii waweynay eeyin hodhar gaab doron eeyin xisbigii howlaska lahaay iyo biryaalkan banili roogeen haddii uuna dadka deegaanka garasweyne rooga oo ganacsatada ana dadku wala qaado kiinkowayan guriga kiingaf dhawayan salamaha kiingnagayan hosadhanta kiingnaga mayka leeyin aha arrintii walaylisku reebay iyo weydiyaan guriga galaane ka eraayan waa in fasahe walaydhii oo gaab doron oo wal mamnuucaadka e iyo dadku gaadayen walaa kalankoo daaraya male geeka mari roogne walaayahay oo banaanka laka gubaw koley ma erre fadney oo ganacsatada anka baaga fadney gaaraan hati geeka garasweyne roogne ini walamadil xagada dawleysku fiiri wal adin walkiin dhammaw ummatana walan dhammaw aakhirada walan dhammaw adduunyada walan dhammaw ini arday laisku fiiriyo marka roobna hasku fiiri adin howlagan isku geliyin marka dadkii oo aramoogan muslimiinta ha ka tali galay aramoogan wadoona ilaahay miisaanka anka kabayoona ilaahay ajari hasanaadku sii walaagii oo dhii oo deegaan garasweyne ilaha ku aruuri oo dhibaatadii deegaanka kahaay jirhaan dhibaatan kahaay caafimaadhaan dhibaatan kahaay oo deegaanka ilaha ku aruuri geeki meelaka gubaaya yar roogna amdiun ana ganacsatada reer garasweyne ana dhiman ulmaa hisbiga ee harakada raayada weedaanya guryahani booqdaay oo salaanti islaanka asalaamu calaykum ni salaamay markaas udib codsadaayan iniyo gurya walahyaabaha oo shareecada islaankan ogolayn ha ku fiiriyaan anaftay ganacsatada deegaanka deegnaa kumid aha anoo guriga binaanshay video hay salaameen madan arag hanun waa ka farahi madiyo iyo ereng iyo salaameen mudaas kadib waxyaabaha mamnuucaadka iyo guriga ku fiirin fadaan iyo ereng ani fasay ani yadami hatamay codsadaan ini koboojo la galaayan iyo ini koboojo siiwadaan tayo oo codsadaan iyo warsadaan eedan mahasintiin fasahantiin ari habaaradan walaha kuwaayan waan eeda hiinka maxadiliyan waxaa sidoo kale howlgalkani laga fuliyey dhammaan deegaanada hoostaga degmada xudur sida deegaanada qaydarcadde ceella hele mooragaabey gubadka abagbeday dudumaale korkoor yowkoyow abal kulanjareer makiinay iyo deegaano kale oo dhowr ah oo dhammaantood hoostaga degmada xudur maataned cabdiqani hoggaanka dhaqanka beesha liisaan ayaa ka faa'iidaystay dowla diini ah oo ay usoo gebagabaysay wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo loogu magacdaray axmed ibnu xambal waxay ka dhacday deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana loo qabta ku dhowaad boqol ka mid a odayaasha waxgaradka nabadoonnada iyo cuqaasha beesha leesaan oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay munaasabadii dowradan lagu soo xirayey waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo culummo ay qayb ka ahaayeen waxaana culummadii ka qayb gashay ka mid ahaa sheekh maxamuud iidaale isagoona shiiqa goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badan
maylin baahina kitaabkan kan eh dhaminyaala dhammaantin oday iyo sagiir dhammaantiyo in aanan gargaarlin baahina dhateen wali ee aan dadwobno la laabano eeda idow nin haaye isima ku warqabtaan eeda waa nin haaye manoo dheer magaaladan roonu goobgududa haay sida jeer isima ku warqabtaan dhabka soo nin haaye ilaahay ilay ka sukor geekin ilaahay nin ku dulgaadi bayroobi meelnaaradaa ka aruuri edowkiis haay wadanka ini ku bahom ogol edowkaasiyow ay wadan ku saara ilaahay ku saara suma kabacda dadku ini ku saaran lafade edow ilaahayow laa tattakhiduu caduwa caduwakum owliyaatan liyow ad haddii ada jihaadka ad ku fadhaato dhinagoodan ku fadhaato ilaahay walma ka dhawaaso fala yadurallah shay-an waay ilaahay walma ka dhawaaso ada laa khasaaras qaar ka mid a odayaashii waxgaradka beesha leesaan ee dowladda loo soo xiray ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay
kutubada la ka akhriya ay may ku mid ahaayey adduruusul muhimma oo dhinacii badan taabadaw kutub leerhaw arbaciina hadiisan fii dami tacsubil gabaliya yakhigi mayse dahaayey kutubka leerhaw alwalaa walbaraa fi lislaam taasna ilaahay subxaana watacaala ma hadisu naftidiidiyaba wal hata dhibaata una lukulungnina male mahaadirada amba wal anas sheegowka amba qaabka amba kutaabada amba doorida wal haka filanayti walnin sheegi alani anfa sidii aba weel hooba ilaahay amba hadaki weel haruuble abar hadiga uli nadiif e tobhoblisyo la iifi walbun ku tafagaan alani weel weel ebir e hoob wala kashiba feednyileyla kutabay ku godamo alamani weel anti inta roogdi inta kumaquna anti ilaahay imansho diinta handumo dadka diinta indigaan muhay garab siyaano kuliyo matawafiq nagadaano gaaladale afyo iskalijeedo ilaahay weydiisadaan armadaas inaad u hatee ini muslimku alla dhama go'aankayme ini garab siime hataa haalku inaan baxo dagaal galo gaal degaanamyo qorshida eh ho dhatumaada dhiman laakubar qorshiday saasoo ban hata dhatunka dhimla un reyn dheer reer anta dhe anta roogi jere anta ko reer nimiyow anibu ask arag orad fade matala iyo taraaseeri ningaw suba walka anfaase hata deeda anta dhontumu ask arag orato rooga yeri ilaan walbadan ka mid qalbagaan ha kadhi de'ada ani qalbagaan un hata misle lamba sidii qalbigii anaka maamul malaaqada saqaalihiisiyeedka intu ku hoyan ilaahay darjidu calayka waal iimanju alla sugo wa- walaayada iimanja alla sugo diinta alla sugo gaalada alla ibi lanki hadhow alla hadhowaay lanki dheernisuuna alla hadhowaayile ankaarma faylaha
dhowaan ayay ahayd markii dowro middan la mida loo qabtay odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha beesha harin oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka qabsoontay dowradaasi degmada labaatan jirow ee wilaayada baay maatanid abu xasaan xaflad gabagabow ahayd dacwatul aryaaf socotay muddo laba bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi noo haya tobankii bishii safar sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayuu maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose uu ku dhawaaqay xamle dacwadeedkan ciwaanka looga dhigay xadiidka shariifka balliquu canii walow aayah taasoo si weyn uga hirgashay afar ka mid ah degmooyinka wilaayadan sida afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe xafladii gebagabada u ahayd dacwo aryaaftan oo socotay muddada labada bilood waxaa lagu qabtay deegaanka weelmaarow oo ka tirsan degmada afmadow taasoo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeynna waxaa goobta xafladda ka hadlay mas-uulka raggii ducaadda ahaa ee dacwatul aryaafta ka waday degmooyinka qaar ee jubbada hoose isaga oo faahfaahin ka bixiyey shaqooyinka ay soo qabteen iyo meelaha ay gaareen muqararkiina loo soo dhiibey na waan sugnay oo la laba jeer iyo saddexda jeer aan ku celinay waxaan kaloo samaynay waxyaala dadka bahaya ka haysay oo yaryar na waan ugu darnay insha allah wuxuuna ka awooddeenna ah innagu markaa shaqadeenni labadaa bilood saasay ku soo dhammaatay guud ahaan marka labadaa bilood dadkii aan gaarsiinay dacwada waxay ka kooban yihiin toddoba kun soddon iyo toddoba qof baan dacwada gaarsiinay oo iskugu jira rag iyo dumar intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona bogaadiyey howshan adag ee dacwada ay ka socotay degmooyinka qaar ee wilaayada annaga waxaan ahayn odayaashii mushaarakaynayay ee la joogay ducaadda meelaha qaarkood runtii ducaaddu duruusta ay bixinayeen iyo juhdiga ay dhiibayeen ilaahay baa ay u xisaabtanayd waxaa intaa dheereed akhlaaq wanaagga iyo edabta iyo ninka daaciga sida asxaabi rasuulillaah iyo salafi saalax iyo dadkii diinta la soo gaarsiiyey muslimiinta inta badan xoog diinta laguma soo gaarsiiyin diintanu xoog ma ahayn sifaad bay ahayd akhlaaq bay ahayd juhdi bay juhdiyaad bay ahayd ikhlaas bay ahayd waxay matalayeen runtii ducaadaasi sifaadkaasaa ka muuqday taas waxay keentay marka inay muddadii labada bilood ahayd oo si haddii loo fariyo kooban inay saamayn badan yeelato ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoo si gaara ula dardaarmay raggii ducaadda ahaa ee ka qayb qaatay xamladan dacwiga raggii een, shaqadan oo qayimka ah maalmahan iyo labadan balood ku dhex jireen dhammaan waxaan leenahay jasaakumullahu khayran dee waajibin wada saaranaay baa gudanaynay laakiin in dadka loo mahadceliyo waa min addiin jasaakum allahu khayran baa idin leenahay Een, maalintii oo shaqadan bilaabamaysay oo aan ku wada kulmaynay hagar iyo maanta waa maanta aada loo faraxsan yahay oo raggan waxay ku faraxsan yihiin xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan oo waxaa idinka khayr badan qof inaad hanuunisaan dhowr he laa yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nicam oo ka magaca calayhi salaatu wasalaam intaas ba maanta ku faraxsan yihiin oo maogtahay waxay dareemayaan waxay soo taxqiijiyeen iyo waxay soo sameeyeen ba ogyihiin qulubtooda markan waxay u tahay mudma'inna annagana waan ku faraxsanahay maalintii aan kulmaynay iyo waxa maanta aad ka sheekaynaysaan iyo sidai u yeelaan baan ku faraxsanahay allahan waa weydiisanaynaa in noo siyaadiyo ummaddan in dacwo iyo diin gaarto ilaah inoo fududeeyo xamladan oo ay iska kaashadeen maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa si weyn u saamaysay dhulka miyiga iyo baadiyaha taasoo dadku ay badi codsanayeen in loogu soo celceliyo sida ay ka dhawaajiyeen raggii ducaadda ahaa ee ka qayb qaadanayay muddadii ay socotay xamlada maatanid abu ayman wilaayada gadow ayaa madarasa diini ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga gadoc ayaa madaraso cusub ka hirgeliyay deegaanka caanoo leh oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gadoc waxaana wax ku baran doona bulshada qeybaheeda kala duwan madarasadan cusub ee laga furay deegaanka caanoo leh ayaa lagu magacaabaa madrasatu nuurul islaam waxaana ka warbixiyey maamulaha madarasada isagoona sheegay duruusta lagu qaadan doono مدرسة نور الإسلام haddii ilaahay subxaana watacaala umre iyo waqti ilaahay nasayo una qaada doonaan maybaa kumadaha maadada linkasaaw alaqiida meesha la qaado hadii ilaahay ba ogolaado alxadiis oo ha kiigu maadatu alxadiis in wala qaado doon insha allah way kala kiigi doonaa maadatu alfiqh markay la qaado doona ha alriyaadiyaat oo linka saw xisaab macnaha markay la qaado doona ha afsoomaali markay la qaado doona ha maadada linka saw altaariikh markay la qaado doona ha maadada linka saw aljuqraafiya markay la kabara doona ha maadada linka saw alculuum ama dadka lanka weerayaan saynis macnaha markay la kabaradayihiin allugatu alcarabiya markay la kabara doona ha culuum alqur'aan sidoo kale waxaa xafladda furitaanka madrasada nuurul islaam ka hadlay waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka caanoo leh iyagoona soo dhoweeyey sheegana inay u baahi qabeen مكتبة التربية والتعليم أو إلى هي هنين كديبي ميل الرئيس إنين ياكن ولا بر أو إلى هي هنين وافجي إنين معناها ديجان كون جيجت كلهم أو حفلة دي هاد أن مرخر أن التواني هادنا من فرحي تاس إلى هي ما ديس إيه هاد إلى هي من كوالي الحمد لله ما ملك ولا يد ما هسينين بقولك بقولك ما هسنتين والبنا أن التواني جيجنين بالعودين maadaama afka waalidiinta aan ka hadalo ee reer caanolo may ka dadaalanana inay owlaadana walbarsanaan macalimiintun ka garab siinaan aan ka kaalmaynaan ee mayla raaiso faa'iido badan ka helaan haddii owlaadan kulli tuman walbarata tumankaas meeqa walan sii sheega korto waay kasii badan waay laakiin haddii hal qof walban kasaani rogon kan kalan horleen dhume markuun in suurtageliyaa mahadsan maktab tarbiya oo tacliim war kasto may fadaana ciyaalkii caanol waa lakabara magaala gobolooyinka gobolka gedo daafajay kullijo inay macalimiinka nagadaan ducaadka nagadaan jaamacado ka furaan sida amal madrasooyinka furaan iyo anbaahana insha allahu biidni illaahi ilbaari haddii ilaahay raalli ka nagada unun walina ninka baahanya wal kasto oo ilaahay kitaabli lagu horweelow oo wadada lang maraw wasiyatulawaliina walaakhariina ununa diyaaran insha allahu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sidan oo kale uga hirgelay madaaris degmooyinkay deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo macsanid casaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh